wararka ka imanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ay gacan ku haynta mid ka mida magaalooyinka ugu muhiimsanaa ee al-shabaabku ay gobolka ka haysteen ay markaasi kala wareegeen waa kan waryaheena xuseen xasan dhaqane oo warbixinta noo soo diray goordhow ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa amisom ayaa gelinkii dambe ee maanta waxa ay si buuxda ula wareegeen gacan ku-haynta degmada buula burte oo ay maamulayeen kooxda al-shabaab ciidamada amisom gaar ahaan kuwa jabuuti iyo ciidanka dowladda ayaa magaalada waxa ay kasoo galeen dhinaca galbeed waxaana ay ciidamada soomaalidu degeen garoonkii hore ee diyaaradaha kontaroolkii cigaal iyo bardaha halka amisomna ay degtay saldhigga booliiska magaalada ila xogaal ayaa v o eda u sheegay in ciidamadii ethoobiya ee lagu waday in dhinaca bari ee magaalada kasoo galaan aanu jirin meel lagu ogyahay deegaanada garasiyaani iyo halgan ayaa waxaa laga soo sheegayaa in xilligan ay haawanayaan dagaal socday muddo kooban ayaa ciidamada amisom waxa uu ku qabsaday meel shan kilomitir u jirta magaalada dadka deegaanka ayaa v o eda u xaqiijiyay inay arkayeen dhimashada ilaa saddex ka mid ah dhinacyadii dagaalamay magaalooyinka beledweyne iyo buula burta caawa waa bandow sida uu shaaciyey maamulka gobolka dhinaca kalena wararka ka imanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ay gacan ku-haynta mid ka mida magaalooyinka ugu muhiimsan ay al-shabaab kaga sugan yihiin gobolka hiiraan oo ah magaalada buulo burde maxamed colaad xasan ayaa goor dhoweyd khadka telefoonka kula xidhiidhay guddoomiye ku-xigeenka gobolka hiiraan maxamed ibraahim cali waxaana ugu horreyn weydiiyey halka ay haatan ciidanka dowladda iyo kuwa amisom ay ku sugan yihiin
waxaa si buuxu soo wareegay gacan ku-haynta degmada buuloburt oo ahayd xarunta ugu weyn al-shabaab ee gobolka hiiraan waa gartay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom marka ay galayeen magaalada wax dagaal oo ku qabsaday waxaaba yaraatee ka dhacay male ciidamada amisom iyo kuwa gobolka hiiraan oo isbarbar socday wax dagaal waxaaba yaraatee kuqabsaday male si nabadgelyo ay magaalada ula wareegeen haddana waxay xirteen aayadii difaac ay xirteen hawl hawlgallana waa ka dhex wada magaalada gudaheeda intay khasab ay ku wadeen mooye intii kale magaalada waa joogaan wax ka maqan male magaalada aaday u degan tahay wax dhib oo ka jira male waxa waaye kooxaha waxay samaynayeen annaga haddaad naga harto dadka waa ku dilayna ayay dadku cabsi gelinayeen magaalooyinka waxaa dadka ka ceyrinaya ayaga waa muriya maaha kuwa amisom midna maaha dabcan hadda ciidamada gudaha ay u galeen magaalada sidaad ii sheegayso marka goobaha ay fadhiisteen oo ciidamada ay degeen goobahee ka mid ah waxay la wareegeen goobaha iyo difaacyada ay u arkayeen ciidamada kule la wareegeen oo ama kontaroolada leh ama buundooyinkan ama meelihii istraatiiji la wareegen wa waa gartay marka wax baqdinood ka qabtaan in kooxdii al-shabaab ee magaalada haysatay ay weerar gaalcelisa idinku soo qaada
wax cabsi weyn aan ka qabnay bulugurta lagama qabteen kuwa kooxahaas waa askar soomaali waaye insha allah raadkoodana waa la ciribtiri doonaa duale waa gartay marka la fiiriyo buula burda waxaa ku yaala jid ka baxa oo ilaa gobolada dhexe ceelbuur dhulkaa taga ciidamadii al-shabaab ee buula burda joogay ma waxay u baxeen dhinaca gobolada dhexe mise waxay aadeen dhinaca gobolada koonfureed way kala firxadeen way kala firxadeen qof walba wuxuu nafka raadiyey meelo uu ku dhuuman kara ma garata waa gartay qaarka oo ceelbuur haddii aadi lahayn ceelbuur waa looga horeeya ciidamo kala aaday oo ka maqan maxaafadi aadayna waa looga horeeya kolley gobolka hiiraan insha allah iyo gobolka bahalka galguduud insha allah saacadaha dhow waxa waaye waa ka xoroobi doonaan bahalka kooxa al-shabaab nabadiinka ciidamadii buula burda joogay ko al-shabaab ma aha ciidamo qarsoomi kara ciidamo badan bay ahaayeen tignika u tiilay gawaari bay lahaayeen gaadiid bay lahaayeen ma waxaad ii sheegaysaa waxaasoo dhan w way firxadeen oo meelo kala duwan bay aadeen mar hore ay kasoo gurteen waxaas mar hore ay kasoo gurteen wixii yaro joogina waxa waaye saakii aroorteeda ka carareen magarata waa gartay hadda ciidamadan buula burda jooga xaggee qorshahoodu yahay inay gaaraan gobolka hiiraan qeybihiisa dhan ha ahaato tuulo ha ahaato degmo inay gacanta ay la wareegaan dibi ahaantooda ay la wareegaan gobolka hiiraan oo dhan lagala safeeyo ciidamada nabadiinta waa gartay odayaashii degaanka iyo shacabkii degaanka maxaad kala kulanteen markii aad magaalada gasheen soo dhaweyn soo dhaweyn odayaashii degaanka qaarkii gobolka hiiraan oo gobo degmooyinkaas u dhaleen dibigood ciidamada ayaa heli hoobla gara taagna dhex socdeen ma garata gudoomiye ku-xigeenka gobolka hiiraan maxamed ibraahim cali oo khadka telefoonka ugu warameeyey maxamed colaad xasan halkaad kala socotaana waa laantaab soomaaliga idaacadda v o a haddaba warbixin ku saabsan qabsashada ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee buulo burda waxaa magaalada nairobi nooga soo diray waryaheena cape joslo waa kan haaruun oo soo kooba ciidamada midooda afrika ee soomaaliya ee amisom loo yaqaano ayaa sheegay khamiista maanta ah inay dhul cusub ka qabsadeen gobolka hiiraan meelahaasay hore ugu sugnaayeen ururka al-shabaab waxay sheegeen ciidamada amisom inay sii ballaadhiyeen awoodda ay dowladdu ku leedahay gobolkaasi islamarkaana ciidamada amisom ay ka haystaan gobolkaasi afhayeenka ciidamada amisom korneel cali xaamud ayaa arrintan uga warramay idaacadda voice of america There are small towns to which uh, uh, Djiboutians are, are moving, but the ob- objective is far beyond that.
waxa uu yidhi korneel cali xaamid waxaa jira magaalooyin yaryar oo ay ku siisiqayaan ciidamada jabuuti laakiin buu yidhi ujeeddadu intaasi way ka qoto dheertay idaacadda voice of america ayaa dad goobjoogayaal ah oo ku sugan magaalada buulaburde waxay u sheegeen in magaalada ay yimaadeen ciidamo ka socda dowladda jabuuti iyo dowladda soomaaliya iyadoo magaalada duleedkeedana ay ku sugan yihiin ciidamada etoobiya oo haatan si buuxda ugala wareegay magaalada buulaburde ciidamadii al-shabaab buulaburde waxay boqol iyo siddeetan iyo shan kilomitir dhinaca waqooyi ka xigtaa magaalada muqdisho toddobaadkii horena ciidamada etoobiya ee hoos yimaada amisom iyo ciidamada soomaaliya ayaa dhowr magaalo oo ku yaala koonfurta galbeed ee dalka soomaaliya ka qabsaday ciidamada al-shabaab saraakiisha soomaaliduna waxay sheegeen in ciidamada al-shabaab ay isaga gu- dib uga guranayaan goobaha iyo magaalooyinka laga qabsanayo iyagoo aan iska caabin xoog badan kala hor imanin ciidamada ku soo siqaya howlgallada hadda socda ayaa ah kuwii ugu baaxadda weynaa ee ka dhaca degaanadaasi tan iyo labada kun iyo labiyo tobankii markaasoo ciidamada kenya ay magaalada kismaayo ka qabsadeen ciidamada al-shabaab hase yeeshee dadka khubarada ayaa ka digaya in guulahan dhinaca milatariga ay caqabada ka hor iman karaan maxamed muuse tarey waa agaasimaha macadka istiraatiijiyada iyo siyaasadda waxa uu sheegay in muranno ay soo bixi karaan dhulka laga qabsaday al-shabaab
What we have realized before that some area was liberated from Al Shabaab, but there was not a political strategy in, in, in place.
waxaan hore u ogaanay ayuu yidhi in goobo laga xoreeyey shabaab aysan jirin istiraatiijiyad degsanayd oo lagu xasilinayay faaruq awoodeed ayaa soo baxay waxaana markaasi dhacay dagaallo qabaa'il Kis- tusaale waxaa u ah ayuu yidhi magaalada kismaayo magaaladaasi markii laga qabsaday al-shabaab waxaa soo baxay loolan dhinaca awoodda oo u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo hogaamiye ay taageerayeen ciidamada dalkaasi kenya waxaa jirta ayuu yidhi mar ay magaalada isku hayeen shan nin oo mid walba uu sheeganayo inuu madaxweyne ka yahay deegaankaas dhinaca kalena waxaa la sheegay in caqabada kale ay ka soo bixi karto gobolka gedo oo xuduud la leh etoobiya iyo kenya labadaba halkaasi oo amisom ay dhul cusub ka qabsatay al-shabaab tarey oo ka soo jeeda gobolkaasi gedo ayaa wuxuu sheegay suurtagalnimada in loolan dhinaca saamaynta goboladaas ah uu u dhaxayn karo waddamada deriska la ah soomaaliya Because Kenya wants certain people to come forward. Ethiopia may come up with other people, and then you will come and there be a circle of conflicts.
waxa uu yidhi sababtu waxa weeye kenya waxa ay rabi kartaa dad gaar ah inay soo baxaan etoobiyana waxay la iman kartaa dad kale oo kuwaasi ka duwan haddii aan dowladda soomaaliya door laga siinin sida deegaanadan loo maamulayana waxaa soo bixi kara khilaafaadyo fara badan oo soo noqnoqda farriin uu toddobaadkii hore soo diray hogaamiyaha al-shabaab axmed cabdi godane ayuu ugu baaqay soomaalida inay hubka u qaataan oo ay la dagaalamaan ciidamada etoobiya dhinaca kalena ka sokow dhulkan ay luminayaan ururka al-shabaab amisom iyo dowladda soomaaliyaba waxay ka digayaan in weerarada al-shabaab ay sii socon karaan weeraradaasi mid ka mida waxay bishii hore al-shabaab ku qaaday qasriga madaxtooyada ee dowladda soomaaliya halkaasi oo ay ku dishay toddobiyo toban qof warbixintii keeb joslo uu noo soo diray haaruun macruuf ayaa noo soo koobayey haddaba gulufkan ay wadaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa u muuqda kuwo al-shabaab ku qasbaya inay ka gurtaan magaalooyinka iyagoo ciidankooda u daabulaya dhinaca dhulka baadiyaha ah waxaa weeraradani soo dhoweeyey qaramada midoobay dowladda maraykanka iyo weliba dad kale oo kala duwan oo soomaali ah maxamuud ibraahim cali ayaa warbixintan inooga diyaariyey guulahan ugu dambeeyey ee ay gaareen ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliya ayaa waxaa soo dhoweeyey dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobay ergeyga u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha soomaaliya nicholas key ayaa warbixin uu guddiga ammaanka ee qaramada midoobay siiyey ku sheegay in soomaaliya ay haatan u baahan tahay kaalmo dheeraad ah oo ay caalamka ka hesho si buu yidhi loo gaarsiiyo maamulka dowladeed waddanka oo idil As a Somali proverb says, a sweet hand is better than a sweet mouth. The federal government is frustrated with the slow delivery of tangible assistance.
maahmaha soomaali ayaa odhanaysa gacan macaan ayaa dhaanta af macaan dowladda soomaaliya ayaa aad uga walwalsan bixinta deeqaha ay caalamka ugu yabooheen soomaaliya oo aad u gaabinayo waddan uu burburiyey dagaal daba dheeraaday waxa uu u baahan yahay waxyaabo fara badan waan ogahay in wax walba aanay u dhici doonin sidii loogu talagalay mar haddii ay colaaddii weli socoto balse waxaa hubaal ah inaan guulo deg deg ah gaari karno si loo dhiso waddankan burbursan howlgallada amisom oo haatan dardar uu ku jiro ayaa waxaa la filayaa in dhammaanba al-shabaab lagala wareego goobaha ay gacanta ku hayaan tallaabooyinkan cusub ay ciidamada dowladda soomaaliya iyo amisom qaadeen ayaa waxaa fikrado kala duwan ka muujinayo qaar ka mid ah soomaalida ku nool magaalada nairobi magaca waxaa la yidhaahdaa cabdulaahi maxamed faarax waxaanan joogaa magaalada nairobi dalka kenya haddii aan ka dhiibto fikirkayga howlgalladaas ka socda soomaaliya ee hadda sanadaha badan ka socday baryahana soo xoogaystay anigu waxaan u arkaa in aysan soo kordhinayn waxaaba yaraatee maslaxad ah maslaxad ummadda soomaaliyeed in ay ugu jirto howlgallada tan ay fulinayaan ciidamada shisheeye ee iyagu kala ka leh maslaxadda gaarka ah dalka soomaaliya ma ay doonayaan in soomaaliya ay hagaagto ama cagaheeda ay ku istaagto mana ay doonayaan dadka soomaaliyeed in danahooda ay ka tashadaan oo ay xor noqdaan waxaan aaminsanahay in ay dana gaar ah iyo ajandayaal iyaga gaar u ah ay adeegsanayaan walaal anigoo ah axmed bile guuleed oo ku nool dalka kenya waxaan u arkaa ciidamada amisom iyo ciidamada soomaaliya weerarkay ku hayaan al-shabaab inay tahay arrin aad iyo aada u wanaagsan weliba waxaan odhan lahaa dhinac cirkana waa in lagu daro ma garat waxaan kula talin lahaa marka ugu horeysa al-shabaab waxay isku dhafayaan dadka shacabka ee soomaaliyeed waa inaan dadka la ilaaliyo dadka shacabka oo aan ahayn al-shabaabka aan ahayn in aad iyo aada loo safgarayo arrintaas waxay u baahan tahay arrin taxadar badan in laga muujiyo arrintaas muusa taray nairobi baan joogaa falgalka ciidan ama gurufka ciidan ee amisom iyo ciidamada dawladda meelihii ay shabaab haysteen arrin aad aad loogu farxo oo alinayno oo dadka soomaaliyeed guud ahaan iyo kuwa deegaanada ku noolba ay in badan sugayeen dhinaca kale goobaha lagala wareegay al-shabaab ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay ka jiraan xaalado adag oo u baahan gurmad si dadkan ay dib ugu bilowdaan noloshoodii caadiga ahayd danjira nicholas key ayaa waxaa kaloo uu xusay in kastoo ay weerarada ka dhan ah al-shabaab socdaan ay haddana tahay in la ilaaliyo xuquuqda aadanaha iyo dhammaanba sharciyada caalamiga iyadoo amisom iyo ciidamada soomaaliya ay bilaabeen weerarkooda waxaan maskaxda ku haynaa baahida ah in la ilaaliyo mabaadi'da xuquuqda aadanaha iyo xeerka caalamiga bishii februari ee sannadkan ayaa al-shabaab waxa ay ka fulisay weeraro kala duwan magaalada muqdisho kaasoo uu ka mid ahaa weerar dhimasho iyo dhaawac geystay oo ay ku qaadeen villa soomaaliya warbixintii maxamuud ibraahim cali halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a halkaad weli dhegeystaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a si aad wararkaba ku maqlayseen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa galabta si buuxda ula wareegay gacan ku-haynta magaalada buulaburde ee gobolka hiiraan haddaba waryaheena maxamuud ibraahim cali ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray korneel cismaan dubed oo ah taliyaha ciidamada jabuuti ee amisom oo iyagu maanta ku guulaystay qabashada magaalada buulaburde waxaa kaloo uu maxamuud ibraahim cali uu waraystay gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdi faarax laqanyo oo isaguna ku sugan isla magaalada buulaburde waxaana ugu horreyntii uu weydiiyey korneel cismaan dubed waxa ay kala kulmeen magaalada buulaburde marka hore waad mahadsan tahay idaacadda v o edana waan salaamaynaa marka howlgaalkiisii runtii wuxuu inoogu soo dhammaaday si wanaagsan haddana waxaan ku sugannahay magaalada buulaburda oo dhammaanteed gacantaan ku hayno waa gartay marka wax iska caabin ah miyaad la kulanteen sidee wax u dhaceen bal noo sheeg way isku dayeen runtii inay wax iska caabiyaan laakiinse uma suurto gelin marka way iskaga carareen magaalada way iskaga baxeen wakti horeba ma aynan muqsantaa ciidanka wax iscaabin oho sidaasa lamaanu kulmin ma loo fasiran karaa arrintan inay tahay xeelad military oo al-shabaab ay isku dayday inay magaalada ka baxdo ma filayo ma filayo waxaan isleenahay hadday awood leedahay magaaladay difaacan lahayd waynay joogi lahaayeen taasaa uga qiimi badnayd inay mar dambe soo rogaal celiyaan ee waxyaabo ay sameeyaan aniga waxay la tahay inaynan hayn awood ay ma garanaysaan ay nimankaas ay magaalada mar dambe ay kusoo galaan ama ay kusoo weeraraan waa gartay maxaa xiga marka maadaama hadda magaaladii aad xoreyseen ma maamul baad u samaynaysaan mise maamulka horaa ugu wadeen magaalada itaa dawladda soomaaliyeed bay u taallaa arrimaha siyaasadda annagu kama hadli karno guddoomiyihii gobolka waa nala socdaa hawlo bini aadanimo miyaad meesha ka wadaan oo dadkii magaalada degnaa haddii ay dhibaato soo gaartay ma caawinaysaan oo wax hawlo bini aadanimo ama hay-ado caawinaya dadka reer buulaburdo miyaa idinla socdo idinka hadba wixii awliyiyo aan u aragno ayaan kusii socon doonaa insha allah hadda adii asmaxdo guddoomiyihii waa ina joogaa gobolka masar laqayo waan ku wareejin karaa waa gartay iigu dhiib guddoomiyaha waay kusoo dhawow السلام عليكم ولا ولا لو عبد فارح الغني واي والسلام عليكم السلام عليكم wacalaykum salaam aniga waa maxamuud ibraahim cali guddoomiye iga waran howlgalkii saaka laga fuliyey magaalada buuloburd arrin run ahaantii howlgalku dhammaan saaka iyo aroornimadii hore ayuu ka bilaawday dhammaan gobolka hiiraan oo dhan howlahaasna runtii way socdaan oo degmooyinka oo dhan way ka socdaan oo ma ahan mid buulo bardo oo keliya ma garata runtii alxamdulilah wax dhibu kama dhicin haddee run ahaantiina diyaargarow dheer oo la sameeyey awgeed ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom iyo shacbiga reer hiiraan oo iskaashanaya diyaargarow fiican oo la sameeyey haddii xuduudda iyo maogtahay technolojiyada meesha socota nimankani way way ka warhayaan de siiyaa cooda un baan arkaynayba meelaha waxbay xabada dhow dhow kasoo siiyeen meelaha ay ugu roon yihiin wayna sii cararayeen runtii wax dad maaragtay tabar le maaha ummadda shacbiga aan doonayna inaan ka xoreyno dadka shacbiga unbay ka adag yihiin dad hadda maaragtay tabar haya maaha waa gartay guddoomiye maadaama aad tahay guddoomiyihii gobolka maxaa xiga haddii magaaladii la xoreeyey maxaad samaynaysaan ma maamul baad u samaynaysaan mise maamulku idinla socday marka hore
run ahaantii siyaasad guud baa jirta oo dawladoo dham ay og tahay gobolada laga xoreynayo shabaab barnaamij baa ka yaala kaan baa fulinaynaa dadkana waa dejinaynaa kolleyba taladana dadka waxgaradka waa laga tixgelinayaa de waxaan rabnaa wixii meeshiili wax dhaama shacbiguna uu ku leeyahay taladeeda hadda dawladda dhexena ay soo go-aamisadaan insha allahu oo dhammaan dalka o dhan laga fulinayo ayaan samaynaynaa runtiina shacbigu aad bay noo soo dhaweeyeen meelahaan soo marnoo dhan aad bay u faraxsan yihiin dadku weliba waxaan kuu sheegayaa runtii alla mahadii galabta ee aadan buulabardi markaan soo galnay iyadoon weliba xilli roobaadkii lagu jirin daruuro walow ayna weyneyn rabow keenay oo wanaagsan baa ka da-aya nimcad guud baa jirta runtii farxad guudna way jirtaa runtii wax qax ma jiraa oo magaalada dadkii ma ka qaxeen mise way degan yihiin may may qax anagu ma ogin qofkii hadda qaxaya waxaan unaqaanaa qof marka hore dembi ka galay shacabka idaacadana waa kala hadalnay meelii aan soo marnayna waan deganaansho inay deganaadaan dadku ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo amisom wada socda in laga qaxo shabaabna lala joogay sharci maaha sheegna ma aha runtii qofka qaxaya waa qof dembiilaha oo og inaan garab kici doonin oo qofkii shabaab ahaa iyo qofkii maaragtay shacab ayna wada joogi doonin marka cidda qaxaysa waxaan unaqaanaa cid cabsi qabto shaksiya laakiin shacabku waa degan yahay nabad iyo baraare iyo wanaag iyo ummadan lala soo gaaro gargaar degdega oo dhan walba ah oo noloshii iyo maogtahay waxyaabihii laga cunaqabateeyey si degdega wax loogu furaa rajeynayna insha allah guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdi faarax laqanyo iyo weliba sidoo kale korneyl cismaan dubbed oo ah taliyaha ciidamada jabuuti ee qaybta ka amisom oo khadka telefoonka ee magaalada buulo burde ugu warrameeyey maxamuud ibraahim cali halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a